الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كتابان يا أفراد كتابك الرياض البديعة كتاب الجنائز wuxuu kitaab u yahay janaa-ista janaasooyinka ayuu ka hadlayaa kullu mayitin mid dhintay dhammaantiis oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah yajibu waxaa waajiba gasluhu la mayrigiis waa wujuub oo kifaa'i ah fardu kifaayo wey qofkii og inuu qofkaasi dhintay baa laga rabaa dadkaas inay hawshaa fuliyaan in la mayro xataa qofka hadduu biyo iyo bad ku dhaco la dhihi mayo biyaa laga soo dhex saaray maxaa mar labaad laga dhaqayaa la dhihi mayee waa la mayraya iyo watakfiinuhu in la mayro iyo watakfiinuhu la kafanidiisa in la kafno wasalaatu calayhi in dushiisa lagu tukado iyo wadafnuhu in la aaso la aasidiis iyo sii qaadidda lasii qaadayo meesha lagu aasiyo loo sii qaadayo arrimahaas waa wada waajib weeyaan ila shahiida mooyaane waxaa laga soo reebaya midka shahiiday goormow shahiiday fii qitaalilkufaari buu ku shahiiday kuwa gaaladaa la dagaalankooda halkaas qofka ku shahiiday mooyaane iyo wasiqda mooyaane dhiciska ilmaha yar idaa nasala markuu soo dego soo dhasho mayitan xaal yahay mid meyda qabla tamaa qabla tamaami ashhurihi bilihiisu intaysan taam noqon ka hor intaan bilihiisi taam noqon ka hor waxa weeyaan ousan bila dhammaysan marka waa siqdigaas waa ilmahaas qabla tamaami ashhurihi soo dhacay ama dhashay oo biluhu waa imis lix bilood ka hor buu ku dhashay qabla tamaami ashhurid waxa weeyaan lix bilood ka hor buu calooshii hooyadii ka soo baxay fa inahumaa labadan shahiidka iyo kaas siqdigaayoo tamaami ashhur qabla tamaami ashhurihi yimid labadaas laa yuqasalaani lama mayrayo lama dhaqayo walaa yusallaa calayhimaa laguna tukan mayo dee shahiidka waaba nool yahay isagu binasi lqur'aani qur-aanka caddeeyado waxa weeye inay ku nool yihiin yaa ha u malaynina kuwa halkaa lagu dilay inay yihiin amwaad bal axyaa-un iyagu halkaas bay ku sharfan yihiin ducadna cid kale inay u ducayso wuxuu kaga kaaftoon haddee hawshaa weyn oo ilaahay siiyey ayib markaas mayrad uma baahna ilmahan yar oo qabla tamaami ashhurihi yimid isaguna waa sidaasoo kale laakiin waxa la yidhi haddii muuqaalkii bini aadamnimo ay ka muuqdaan oo takhdiidkii baa lagu sameeyey suuradii iyo sambalkii waxbaa ka muuqda salaada lagu tukan mayo laakiin inta kale ha loo sameeyo wa aqalu qaslilmeyiti meydka mayrigiisa inta u yari tacmiimu jasadihi jirkiisa oo lagu camimo weeye bilmaai biyo bilmaai biyo maratan kol waaxidatan keliya bishardi an tazuula waa inay ka zuusho canhu xaggiisa al awsaaqu wasakyaasha allatii taasoo tamnacu mancinaysa usuulal maai biyaha gaaridooda ilaa jasadihi jirkiisa ay gaaraan waxyaalaha biyuhu inay jirkiisa gaaraan oo wasakaha ee mancinaya waa inaysa meesha jirin waa inay marka shardi waxa ah wasakdaasi waa inay zuusho bitilkal marate halkaa mar oo la dhaqay waa inay ku zuusho halkaa mar oo la dhaqay waa inay ku zuusho waaye oo halkaa mar haddii wax allaale wixii wasakha ahaa iyo wixii biyuhu inay qofka jirkiisa gaaraan mancinayey ay markaasi ku filnaato halkaa mar waa lagu kaaftoomi karaa mayridda meydka la mayrayo in niyo lala yimaado waajib maaha laakiin way wanaagsan tahay in niyada lala yimaado ayb leanna isaga meydka dhaqidiisu waaba iska markas waa mayriga cibaadada ahaa weeye waa kumaaluhu sida ugu kaamilsan meydka marka la mayrayo qusligaa sida ugu kaamilsan an yujlisa waa inuu fariisiyo weeye hu meydka alqaasilu midka mayraya waa inuu soo fariisiyo maa ilan xaalu yahay meydku mid u liicsan u liicsan ama u iilanaya ilaa qafaahu jeegadiisa meydka jeego jeego saan oo kale iyadoo xoogaa loo dhacdiidiyey oo loo jiifiyey ya loo leexiyey baa lasoo fariisanaya meydku waa fadhiyaa xoogaana sidaasaa dhabar dhabar iyo jeego jeego loogu leexsho wayu- wayu- wayusnida wa an yusnida waa inuu tiiriyo kan wax mayrayaaye dahrahu meydka dhabarkiisa lowgiisow ilaa isagu gadaal buu ka joogaa kan wax dhaqaya lowgiisow saa ugu qabanaya iyo wixii la mida buu saa ugu qabanaya sowsan u dhicin ilaa gadaal gadaal haddii loo liiciyey inuu dhaca lama rabo lowgan waa in kaabi looga dhigo oo lagu qabto oo dadkii markii la dhaho qof waa dhintay oo meyd baa la dhaqaya ma dhaqin naqaan bay dhahayaan halkaana laga baranayaa sida meydka loo dhaqayo ayib gacanta midigta ah qofka nool oo meydka dhaqaya gacantiisa midigta ah buu labada garab dhexdooda ku qabanaya suulkaas meeshaa jeegadaaba saa ugaga qabanaya markaas lowgiina halkan dhabarkaa waa kaga tir gacantan bidix baa u bannaan muxuu ku samaynaya wa yumira wa an yumira waa inuu mariyo yadahu gacantiisa waa gacantii bidix calaa badnihi meydka calooshiisa saasoo ugu daluugaya u marmarinaya liyukhrija inuu soo saaro darteed maa shayga fiihi dhexdiisa ahaaday badniga oo min al adaa wasakha wixii caloosha dhow oo imaan kara say uga soo baxaan qofkan gacantoo calooshu saas ugu daluugayaa ugu jiidjiidayaa macnaha hoos buu saa ugu daluugayaa uma yaksila wuu mayrayaa waa inuu mayro weeye saw-atayhi labadiisa cawro bikhirqatin karin ayuu ku mayrayaa taasoo malfuufatin lagu duuduubay calaa yadihi gacantiisa alla yusraa bidixda gacantan bidixda ah buu maro harqad ama maro ku duuduubanaya maradaa markuu gacanta qofkan ku duuduubto wuxuu ku dhaqayaa isijadii labadii meelood oo wax ka imaanayeen meydka buu ku mayrayaa oo meeshuu ka bilaabaya shaqada ayib hadduu karin labaad u baahdo sidoo kale hadduu mid saddexaad u baahdo sidoo kale hadba mid buu iska tuuraya iyo haddana waxaa soo baxay kuwan yaryar ee galoofiska galoofyada iyo waxaan gacnaha la gashado shanta farood la gelinayo baa booskii ku jira waaye uma yunadifa an yunadifa waa inuu nadiifiyo asnaanahu meydka ilkihiisa wa min kharayhi labadiisa sandulle sandalool bisabaabatihi sabaabadiisa fartiisa murugsatada ah alyusra ee bidix ee bidix ilkaha baa la nadiifinayaa dayib karin cusub buu horta gashanaya ilkahu ku nadiifinaya labada sandalool iyo wa udanayhi labada dhegood wuxuu gelinayaa fartaa suulka ku xigta gacanta bidixda ah bisabaabatihi alyusra biyaana lagu qoynayaa far qoyan weeye far qalalan maaha afkana qofka meydkaa la kala furmaya siaan biyaha aan ugu daadan calooshiisa haddii mar biyahan caloosha meydka ka galaan waxaa weeye jirkiisaba haddiiba fasahaadaya taa lama rabo afka waa laysku qabanaya ilkahana waa loo marmarinaya haye karintaa cusub ama galofiska cusub baa ugu jira farihii ayib sabaaba gacan- fartaas suulka ku xigta weeye marka dadkaa isku caacaayo isku taagtaago sabaaba saasaa loogu baxsha wa yalufa wa an yalufa waa inuu duuduubo calayhaa sabaabadaas fartaas likulli maratin mar kasta khirqatan karin nadiifatan nadiifa ow naxwihaa wixii la mida mar kastoo tii karintii hore lagu shaqeeyey ama galofiska hore ee hadda booskiisa ku jira mid cusub waa inuu maaragtay geliyo gacanta ama farta ama wixii la mid a haddii aan la helayn iyada wixii la mid a dadku ma wada haystaane nadaafadii baa lagu dadaalayaa bal u fiirso diintaa laga baranaya maaha adduunkan kale iyo gaala iyo in laga baranaya nadaafad waxaan gacnaha la gashanayay iyo sida hadba mid layskaga bedelayay waxaasoo dhan diintii baa kuu sheegaysa Ee, xamaamyadii markii la galo in gacantii layska dhaqayo saabuun iyo ciid iyo dambas iyo wixii layskaga dhaqi karay waa lagu kutubtii iyo diintii baa kugu sheegaysa nadaafadda iyo nidaamka iyagaa halkan ka qaatay iyaga lagama baran uma dabadeedna yuwadiahu waa inuu u weeseeyo an yuwadiahu meydka waa inuu u weeseeyo weli lama qu- looma qubayn saddex jeer meeshiiba ha dhaqo kal xayi sida qofka nool oo kale loogu weeseyn jira oo luqluqasho laho sandaarsi laho sandaarsigaas iyo luqluqaas waa inaysan qofka gudaha u gelin madaxa saana loo soo leexinaya markaan saysan biyahan ugu cararin luqluqa halkaan tan la soo gembiyo xoogaa saa loo soo leexsho cidiyaha iyo haddii wasaq kaga jidho waa laga farayaayo waa laga nadiifinaya waaye weesada niyada lagama maarmaan ah niyo waa lagama maarmaan uma yacumahu waa inuu ku camimo qofka wax mayraya hu meydka bilmaai biyo alaaa maraatin saddex jeer waa inuu meydka biyo ku camimo wayakuunu waxaa ahaada fi lmarati اuulaa marka hore ama wayakuuna wa an yakuuna ama wayakuunu fi lmarati اluulaa waxa ahaanaya sidrun ayaa ahaanaya geedkaa sidriga qaslig waa geedkaa gobtaa sidriga taas baa ahaanaysa aw naxwuhu ama wixii la mida kalbaamiyati wasakdaa lagu zuulinaya sida saabuunta iyo shaambada u dhaqaan si kasii cajo badan bau u dhaqayaaba wa fi lakhiirati marka u dambayso meydka la marayo ee la mayrayana qaliilun baa ahaanaya wayakuunu fi lmarati alakhiirati qaliilun wax yar oo min kaafuurin in yaroo kaafuur ah baa lagu daraya wayabdaa wa an yabdaa waa inuu bilaabo fii kulli maratin mar kasta oo min athalaati saddexda jeer ka mid a hee biqasli ra'si meydka madaxiisa mayrigiisa iyo garkiisa iyo waxaas baa lagu mayraya wasunatu sunnadu tash- tanshiifuhu meydka engejintiisa wey bacda tamaami qaslihi meydka dhaqidiisa taam noqoshadeeda dabadeed meydka hore qoyan kafanta iska lama gelinaye waxaa ka fiican in la engejiyo la qallajiyo ma garanaysaa Een, mara iyo saa loogu qallashi- qallajiyo tanshiif baa la yidhaha qallajin xeel dheer weliba si fiican baa loo qallajinaya waayo ayib maro qallalan baa saa loogu marmarinaya lagu qallajinaya bacda tamaami qasli xubnihiisa iyo waa la jilcinayaa waa la isku celcelinaya wayukafanu waa la mayraa waa la kafnaa dheh wayukafanu waa la kafnaa almayitu meydka fii maa shay yajuusu lahu yajuusu u banaanaa lahu qofkan dhintay fii xayaatii noloshiisa lubsuhu uu banaanaa yajuusu lubsuhu shaygii xirashadiisu ay u banaanayd lahu qofkan fii xayaatii noloshiisa oo min athiyaabi dhara markuu noolaa wixii dhar u banaanaa haddana waa lagu kafni karaa wixii dhar loo diidanaana looma ogola dee dhar baa lagu kafnaya maro munaasabaa lagu kafnayaa meydka hadduu rag yahay dharkii loo diidanaya xariirta iyo waxaas lagu kafni maayo qofkii dumarka ahaa iyada wixii u banaanaabaa iyana u banaan waaye saasaa loogu kafnaya ayib walafdalu sida fadliga badan waxaa dhahdaa horta dharkaa lagu kafnayo midabkuu doono hal ahaado marada cadi waa inoo imaanaysaa waa sunanime wixii markuu noolaa u xihan jiray soo kalarkasa ma xihan karo waa lagu kafni karaa walabyadu midka cad baa afdalu fadli badan min kayrihi ka fadli badan marada cad ayaa ka fiicantaan cadday rag iyo dumarba walqadiimu midka horeeyey almaqsuulu la mayray mara la isticmaalay oo lasoo dhaqay weliba ayaa awlaa ka fiican in lagu kafno meydka min aljadiidi midda cusub inagu taa cusub baynu hadda iska isticmaalnaa laakiin middan maro cad oo haddii la hayli karo awal la isticmaalay baa uga fiican baa ka fiican midda cusub maxaa yeele kolle maradaani waa iska baaba-aysaa dhulkaa iska cunaya lilbilaa wasadiidi waxa weeyaan mililka iyo dhacaanka iyo ba baaba baa u dambaysa qofka nool marka midda cusub ha loo daayo middan dhammaadka xigta isaga ha lagu aaso kafantana ha la bukuuriyo inta aan lagu kafnin ka hor saddex jeer ha la carfi wa aqalulkafani kafan waxaa ugu yaraan badan lifaafatun mara kala fidsan oo go-a waaxidatun keliya hal go-a weyn tasturuul badani jirkao dhan camimaysa asuraysa ilaa ra-sal muxrima mooyaane qofka muxrimka madaxiisa iyo wajhal muxrimati gabadha muxrimada madax wejigeeda mooyaane ninka waa madax gabadhuna waa weji oo fa yaxrumu waa xaaraam satruhumaa labada asturkood nin muxrimoo dhintay isagoo xaj ama cumro xiran madaxiisa lama asturi karo waaye gabadha muxrimadana wejigeeda lama asturi karo waakmaluhu sida ugu kaamilsan kafanta lidakari kan lab halaau lafaa-ifa wey saddex go-o fidsan saddex maroo fidsan laysa fiiha dhexdeysa dhexdeeda aysan ahayn uusan ku jirin qamiisun walaa cimaamatu qamiis iyo cimaamad midna ku jirin walilunhaa midda dhadigna lifaafataani labadaa maroo fidsan iyo waisaarun hoosgunti wa khimaarun khimaarkii kore iyo wa qamiisun iyo qamiis wa iska diric intaas baa iyadana ugu kaamilsan ninka waxba marka qamiiska iyo cimaamadu saddex go aysan ku jirin haddii lagu darana dee waxa weeyaan ba-si ma leh wasunnatu sida sunnahay an yudaca waa in la dejiyo calaa manaafidilmeyiti meydka meelihiisa daldaloola sida labada indhood sida labada dhegood sida labada sandalool yaa meelaha daldaloola hee in la dejiyo iyo wa acdaai sujuudi sujuudda xubnaha xubnaha sujuudda sujuudiisa xubnaheeda toddobada xubnooda laga sujuudo qudnun cudbi dun wax suuf qudnun baa la dejinaya waaye saasaa loo saarsaaraya qudnigaas wa an yurasha waa in la rusheeyo calaa jasadihi jirkiisa iyo wa calaa kulli dabaqatin dabaqad kasta oo min dabaqaatilkafani kafanta dabaqaadkeeda ka mid dabaqa waa maxay laalaab kasta meel kastoo kafanta laalaabyadeedaa waa in la dejiyo qudnigaas waa maxay binaxwi maai wirdin maa wirdi iyo wixii lamid a iyo wacalalqudni wuxuu yidhi halkan gadaal u akri waa in lagu rusheeyo calaa jasadihi iyo calaa kulli dabaqatin oo min dabaqaatilkafani iyo wacalalqudniba qudnigii laftiisa xanuudun xada baa la kordhiga nooca xanuudka la yihahdo waa waa barafunmeyd waxaa la yihaahdaa waa noocun min adiib meydkaa la khaas marka waa lagu carfinayaa barafuun meydkaas weeyaan qudniyadii meesha la saarsaarayey iyo dabaqaadkasa ama laalaabkasoo kafanta ka mid ah waxaa lagu samaynayaa waa la carfinayaa xanuudkaas ayaa lagu shubaya la marinaya wayudacu waxaa la dejiyaa cala alxanuudi xanuudka laftiisa waaa maca alxanuudi xanuudka maciisa waxaa la yeerayaa kaafuur kaafuur baa lagu darayaa wa an tushadda waa in la adkeeyo alyaahu meydka labadiisa baryood bikhirqatin karin macna xarig xanuudkan iyo cudbigan iyo suufkan iyo waxaasoo dhan intii la isticmaalay carfinaya baa misna xarig baa halkaa looga xirayaa simaha iyo baryaha waaye isku haynaya waan yushadda alkafanu kafantana waa in lagu adkeeyo bishadaadin waa in lagu adkeeyo kuwa wax adkeeya waa maxay xargo kafantan dee maradii inta qofka laiskaga duuduuba la qaadi maaye xargaa lagu xirxiraya waaye marka la qaadaya iyo saysan maryahan u kala qaadmin wa tuxallu waa la furaa ashadaadu xirxiryadaas xargahaas canhu meydka waa laga furaya fi lqabri qabriga dhexdiisa hadhow markii qabriga la dhigo wixii xarig lagu xiray waa laga furaya tafaa-ulku waxaa weeye dee qof aan waxba ku xirnayn oo xarigga laga furay ilahay hor istaagay aan xanibnayn oo xirxirnay tafaa-ulna waa ku jiraa baa la yidhi wanaagsan ya wasalaatu baa iyana ku tukasho calayhi dushiisa lagu tukanaya meydka laysa fiiha salaadan dhexdeeda ma aha rukuucun walaa sujuudun rukuucna ma leh sujuudna ma leh wa arkaanuhaa arkaanteeduna waa toddobo arbacu takbiiraatin afar takbiirood waniyatu iyo niyo ama waniyatu niyadu maqruunatun waa mid lala xiriireeyey bitakbiirati اluulaa takbiirta koowaad iyo niyada waa isku mar ayib markasta faralnimo iska niyeyso walqiyaamu baa iyana laga maarmaana istaag lilqaadiri calayhi qofkii awooda salaada istaaga ku tuko wa qira'atu lfaatixati ba arkaanta ka mid a faatixada akrinteeda fii fii ayi maxallin buu yidhi meel allaale meeshii la doonaa lagu akrin karaa takbiirtaad doontid baa ka dambaysa in ka dhaaweya ujeedku sida fiican waa lagu sii sheegayaa laakiin faatixadu iyadu waxay kaga duwantaha meeshii lagu akriyaba way gudaysaa hoos baana loo akrinayaa xataa janaaso la tukanayo hadday tahay xilli hameen ah kor looma akrinayo janaasada hoosun baa loo akrinaya ayib wal afdalu sida fadlig badan an takuuna waa inay ahaato faatixadu bacda takbiirati اluulaa takbiirta hore dabadeeda markaa gashay xiratay faatixada ku xiji waa sida fiican wuxuu yidhi lianna alfaatixata min acdami lwasaa'ili wasaaisha lagu gaaro mi kuwa ugu weynanka badan weeye liqabuuli ducaai ducada aqbalkeeda ducada in la aqbalo ya faatixa akrintaanaaba me kuwa ugu waaweyn ka mid a markaas sidaa ugu fiican waa in horey la dhigo loogu hormariyo ducada ka dambaysana ha la aqbale faatixada akhriyadu cayaar ma waaya wsalaatu baa ka mid ah ku saliyid cala اnabiyi nebi maxamed lagu saliyo salى اllahu alayه wasalam bacda takbiirati اthaaniyat takbiirta labaad dabadeeda inta u yarna waa allaahuma salli calaa muxamadi ayaa ugu yar wاdducaau lilmeyiti meydka oo loo duceeyo baa iyana ka mid ah maxaa loogu ducaynayaa biukhrawiyin ducaa ukhrawi ah arrimo aakhira la xiriira ya arrimo aakhira meydka loogu ducaynaya adduunyaha hadda ka tegay goorma bacda takbiirati haaliati takbiirta saddexaad dabadeeda arrimaha aakhiro si khaasa weliba meydka loogu duceeyo ilaahu meydkan u dambi dhaaf wa aqaluhu inta u yar allaahuma kfir lahu ilaahayow u dhaaf warxamhu u naxariso intaasaa ugu yar watasliimatu luulaa baa ka mid ah arkaanta salaamo naqsiga hore oo bacda takbiirati raabicati ah takbiirta afraad dabadeeda marka ducadu hadda waa badan tahay inta u yari waa intaas in loo basaana fiican allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina waqaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan wakusa hada almeyit ilaah ku gaariya almeyitkan biاlrawxi wاlraaxa wاlraxma wاlgufraan wاlridwaan allahuma in kaana muxsinan meydkan hadduu ahaa mid muxsin ahaayo fiicnaan jiray fazid fii ixsaanihi ilaah usii siyaadi wain kaana musiian xumaan fala hadduu ahaana fatajaawaz canhu ilaahu iska cafi walaqihi اlmna wاlbushraa wاlkaraamata wالzulfaa biraxmatika yaa arxama araaximiin ducooyinkaas iyo ducooyin kaleba waa lagu ducaynaya waay salaamo naqsi waa maxay assalaamu calaykum buu qofku dhaafay waraxmat ullaahi weliba barakaatuhu in lagu daro waa sunuu yihi ibnu xajarku wsunatu sida fiican an yatacawada waa inuu cawdu bilayso acuudeyso qabla alfaatixati faatixada ka hor acuudu bilah ha yirahdo wajahtu wajhi waxba akrin mayo waay waqtigaa la rabaa in lasoo koobo deg deg baa la rabaa hawsha in loo dhameeyo wa an yuawila waa inuu dheereeyo fi ducaai ducada bacda haaliati takbiirta saddexaad dabadeeda ducada inuu dheereeyaa fiican haddaan meydku inuu doorsoomo looga baqayn haddii laga baqayo taas arkaantaa lagu gaabsado wa an yakuuna ducaygaasi inuu ducagu noqdaa fiican ducadu bilwaalidi kii ka soo arooray can inabiyi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wa an yaquula inuu yidhaahdaa fiican bacda araabicati marka takbiirta afraad dabadeeda ah iyo waqabla salaami intaan laga salaamo naqsan salaada janaasada allaahumma allah yow laa taxrimnaa ajrahu ajarkiisa hanaga hoojin walaa taftinnaa bacdahu gadaashiisna hana fitnayn waqfir lanaa anaga noo dhaaf walahu isagana u dhaaf walilmuslimiinana u dhaaf intaasaa lagu soo gebagabeynaya oo maxay tahay dee ajarkaas maantao dhan qofkaas shaqo badan baa la qabtay kuwii qoday meydka ku qodeeyey kuwii dhaqay kuwii kafnay kuwii ku tukaday ya ilaah ajarkiis hanaga xirmaanin ajar naga se hawshaa la qabtay wey walaa taftinnaa bacdahu gadaashiisna ilaa hana fitnaynin waqfir lanaa walahu walilmuslimiin bal hadda u fiirso wa aqalu dafni aas inta uu yar an yakuuna inuu ahaado weeye fii xufratin god tamnacu mancinaysa duhuura raa'ixati lmeyiti meydka urtiisa daahirideeda meydka urtiisu inaysan muuqan soo bixin god qarinaya wa tasuunu jismahu jirkiisana ka ilaalinaysa min akli sibaaci godkaasi bahallada cunidooda wa akmaluhu sida ugu kaamilsan an yakuuna waa inuu ahaado godku fii laxdin iil in kaanat ilardu dhulku hadday tahay qawiyatan dhul adag iil baa la jeexaya wa fii shaqin dhexjeex waa in laga dhigo waay in kaanat hadday tahay ardadu rikhwatan mid jilicsan oo dumaysa wa an yuwasaca waa in la waasiciyo qabriga wa yucamaqa waa in la dheereeyo qadra qaamatin qof istaagiis iyo wabasdatin gacna fidintiis nin dhexdhexaad oo aan dheerayn gaabnayna waaye oo dhex galay waa inay qariso maca gacnihiisa waa god dhan afar dhudhun iyo bar nin gacantiisu dhexdhexaad tahay afar dhudhun iyo dhudhun barkiis wayajibu waxaa waajiba an an yudjaca in la jifeeyo almeyitu meydka fi lqabri qabriga dhexdiisa calaa janbihi dhinaciisa dhinaca waa in loo dhigo xirka waa inuusan wejiga ujeedin jeegajeega loo dhigin iyo weji weji dhinac baa loo dhigaa waan yuwajaha lilqiblati qibladana waa in loo jiheeyo wsunnatuna an yakuuna waa inuu yahay cala ljanbi laymani dhanka midig idijaacaas waa inuu yahay dhanka midig bid haddii loo jeesho xataa qibladu wuu ujeedaa mogta saan loo jeesho laakiin midigtaa fiican sida haboonoo saxda ah wey wa an yurasha qabruhu qabrigiisa waa in lagu rusheeyo bimaa-in baaridin biyo qabow waay qabrigii baa la rusheynaya maxaa lagu rusheynaya biyo qabow in ilaahay tafaa-ul meesha u qaboojiyo waaye qabriga markii la asxoogaa lasii nagaado la istaago ilaahay loo weydiiyey istikfaar iyo tahbiit ilahay inuu qowlka haabitka ku sugo taasna waa fiican waan yulaqana waa in loo laqina bacda dafnihi intii la aasay ka bacdi in kaana mukalafan qaangaar hadduu ahaa talqiin weeye waan yucazaa ahluhu ehelkiisa waa in loo sabir siiyo loo tacziyeeyo bacda mowti intuu dhintay dabadeed ilaa alaaata ayaam ilaa saddex maalmood gaalka waxaa la dhahayaa akhlafa allah calayka bedel ilaha ku siiyo tiradaadu ma yaraato walaa naqas cadadu tiradaada ma yaraato dee geelku hadduu tiro bato waxaa laga qaadayaa jizye iyo xoolo badan la islaamkaa dowladdii o dhan haystee saasaa looga jeedaa muslimkana waxaa la dhahayaa acdam allahu ajarka ilaahay adiga ajarkaada ha weyneeyo wa axsana cazaaka sabirkaada allaha wanaajiyo wakafara limeyitika meydkaadana allah u dhaafo gaalka la dhimayo isaga meydkaada allah u dhaafo ilaa meydkiisa gaal buu ahaay hadduu gaal ahaa wey laakiin mar waxaa dhacaya qof muslimoo loo tacsiyeynayo qofka ka dhintayna waa gaal waxaa la dhahayaa ajarkaada allaha weyneeyo sabirkaadana allaha wanaajiyo waa allaha ku sabir kugu arsaaqo marna qof muslima dhinto gaal baa loo tacsiyeynaya waxaa la dhahayaa meydkaada allah u dhaaf ilaa qofka dhinta waa muslime adna sawirkaada allah wanaajiyo waay qofkii kuu tacsiyeeyey qofka qofka u tacsiyeeyey waxaa fiican in isna la dhaho jazaaka allaahu khayran wa taqabala minka dadkaa tacsiyeeye waxaa loogu jawaabaya ilaahay khayr ha idinku abaalmariyo hana idinka aqbalo walaa yajuusu ma banaana waay taa hore waa an yucaza ahluhu bacda mowti ilaa alaaata ayaam sooma ilaa saddex maalmood tacsidaas imaamu shaafici baa asxaabtiisii rag ka mida wuxuu u diray tacsiyeyn wiil baa ka dhintay wuxuu yidhi inii mucazik aniga waa kuu tacsiyeynayaa irda imaam shaaficahy laa ani calaa hiqati min alkhuluud markaan kuu tacsiyeynaya maaha inaan anigu ku kalsooni haysto inaan waarayo ma waaraya aniga laftaydu walaakine waa sunatu diin waa diinta sunnadeeda tacsiyeyntaas fama lmucazii bibaaqin bir kan tacsiyeynayo aniga mid haraya maaha bacda saaxiibhi saaxiibkii dabadeed wala lmucazaa kan loo tacsiyeynayana baaqi ahaan mayo waa in caasha ilaa xaynan muddaba ha noolaada hadduu rabe cid haraysaa ma jidho wey walaa yajuusu ma banaana dafnu mayitayni laba meyd in la aaso fii qabrin hal qabri waay walaa nabshulqabri qabri in la qufana ma banaana qabla bilal meyit meydkii intuusan baali noqon horteed maxaa loo qufayaa lidafni meyitin aakhira meyd kale aasidiis qabriga kan ka soo saara kan ha loo dabamariye meyd qabriga la iska qufan maayo ow kayrihi ama arrin kale loo qufi maayo meydka meeshaanaan ku aasnay ha laga raro magaalo hebel kale aan u bedelaynaa ama soo saara aan ku tukannee ama soo saara aan kafannee ya ilaa lidaruura intaasoo dhan daruuro inay timaado mooyaane daruura hadday timaado wey haddii meydadkii tirada ka bataan hal qabri dee meydad badan waa lagu aasi karaa meyd kastana aan qabri loo qodo karin ama dhulkaa ciriiri ama kafan badan baan la helaynin ama wax kala aasaan la helayn aan qur-aanka yaqaan xaggaa loogu marsho qiblada waay ilaa daruura inay timaado maa meydka ilaa meydka hore hadduu qabrigii muddo fog inta la aasay baaba-ay meyd kale waa la gelin karaa kulligii hadduu baaba-ay ilaa cajbu danabta lafta la yihahda mooyaane dabagibinta iyadu weligeed baabi mayso laakiin inti kale waa inay dhammaatay markaa qof kale waa la gelin karaa adduunka hadda meydadka meydad baa laiska dul aasaayo macnaha qabriyada qabriyaa lagu wadaayo wakti baa loo qabtaa midha ay ogaadeen in qofka hore ku dhammaanayo taariikh iyo waxbaa ku qoran nadaam bay u samaynayaan bes markaasaa laga dabageynaya ilaa dadka aan dee dhulku cunaynin oo iyagu iyagu sidoodiiba meeshii loogu tegaya wakti kasta haddii loo qabto sidoodii baa loogu tegaya ayib zakadu waa iska saalanta kitaabu zakaati zakadii buu kitaabu yahay anwaacuhaa kaiiratu noocyadeedu waa tiro badan yihiin fa minhaa waxaa ka mida zakaatu dahabi dahabka zakadiisa iyo walfidati fidada zakadeeda wahiya waajibatun waay waajib zakadu calaa man bay waajib ku tahay malaka milkiyey cishriina mihqaalan labaatan mihqaal oo min adahabi alkhaalisi dahab saafiya ah ow amase miatay dirhamin laba boqoloo dirham oo min alfidati alkhaalisati fidada khaaliskaayah oo waxaalal xawlu sanadna uu soo wareegay walxaal hiya fii milkii milkigiisa ay ku jirho wayukhriju wuxuu bixinayaa min daalika kaa xaggiisa rubuc alcushri cushur rubuciisu toban meelood u qaybi meesha tobnaad afar usii qaybi rubuc mid ka mida bixi wamaa zaada calaa daalika intaa wixii ka ziyaadana fa bixisaabihi wey intii kusoo aadda baa la bixinaya iyadu ma laha sida xooluhu u leeyihiin xoolo cafisa ma laha dahabka iyo fidada iyo cadka ma leh wa minhaa waxaa ka mid a zakaatu tijaarati zakada la yaha tijaarada baacmushariga iyo rogrogashada wey wahiya iyaduna waajibatun waxay ku waajibtay calaa man qof ittajara tijaaraysay walow fii shayin xaqiirin wax liitaba ha ka ganacsanayo xoogaa yaroo ninacyo hadduu meesha la fariyo lakin lacag badan soo saaro xaqiira hadduu xataa ka ganacsanayo liitoo yar yar ah oo xoolihiisa gaaraan waa laga rabaa maaha keliya in baqaara waaweyn u furan yihiin fa yuqawimu wuu qiimeynayaa bidaacatahu badeecadiisa cinda aakhiri alxawli sanadka aakhirkiisa ayuu qiimeynayaa bimaabuu ku qiimeynaya ushuriyad bihi lagu soo gaday waa maxay wax lagu soo gaday noocii lacagtii laga soo baxshay weeye lacagtii xagga looga soo gaday maaha in looga jeedo dadku saa moodaan waa bima shuriyad bihi xoolihii laga noocii lagu soo gaday baa haddana lagu qiimeynayaa wey dahab dahab ku qiimee fidana fido sidoo kale fa in balaqad hadday gaadho bihi taqwiimkaa iyo qiimeynta nisaaba nisaab zakahaa wuxuu ka zakeynayaa birubuci lcushri buu kaga zakeynaya rubculcushr oo min qiimatiha ah cushurku waa toban meelood meel rubucuna meesha tobnaad afar loo qaybshay mid ka mida wey wailaa haddii kaloo ay gaari weydo falaa zakaata fiiha wax zakaa ma aha uma in malaka hadduu milkiyo maala tijaarati in malaka hadduu milkiyey maala tijaarati tijaaradan xoolaheeda bicayni nisaabin nisaab cayntiis oo min dahabin ah ow fidatin dahab ama fido buu baayacmusharigan kusoo gatay badeecadan dahab iyo fida nisaab dhan buu kala soo baxa ow amase biaqalo wax ka yar min nisaabin nisaab wax ka yar buu badeecadan kusoo gatay wa fii milkihi laakiin waxaa ku jira milkigiisa tamaamuhu nisaabka inta ka dhiman oo taam ka yeeli lahayd lacag kalow haysaa midaana badeecada kasoo baxshay maaha lacagtaana hayso dahabka ama fidada iyo taa markii laisku daraa nisaab bay isla noqonaysaa milkigiisa waxaa ku jiray tamaamuhu nisaabka taamna ahaanshiisa fa awalulxawli xawlka sanadka meesha laga bilaabayo awalka ah waa min xiin milki naqdi lacagta markuu milkiyey waqtigeedi badeecadan markuu soo gatay maahee lacagtii hore u haysay waagu helay baa sanadku bilowda xawlku waqtigaasuu bilowda wa in malaka maalaha maalkeeda badeecadan hadduu kusoo milkiyey bicuruudi qiniyatin qiniyo badeecadeed curuud waa maxay waa badeeco qiniyana kayd weeyaan alaabta la kaydsado ee qiniyada ah badeecadaas buu kusoo milkiyey ow amase bidahabin buu kusoo milkiyey ow amase fidatin fido oo aqalo ka yar min nisaabin nisaab walaysa fii milkii milkigiisana kuma jiro tamaamuhu nisaabka wax lagu buuxiyo taamahaanshiisu fa awalulxawli xawlka bilowgiisu yowm bad-i tijaara wey tijaarada bilowgeeda maalinkeeda wey maalintu badeecada gacantiisa soo gashaa laga bilaabaya xasanadka ilaa waxaana awal nisaab waa ka yaraayeen ama badeecadu kusoo gadaa qiniye ahayd qiniya alaabta iska kaydka alaabihii u yaalyaalay inta suuqa geeyayo alaab ganacsi kusoo gatay xiisibuu gatay wa minhaa waxaa ka mid ah zakaatu zuruuc zarciga iyo wa himaari miraha mirahu waa laba geed waa timirtii zabiibka waaye zuruucduna waa waxaan kale qamandi iyo sareen iyo sage iyo galley iyo bariis iyo fazakaatu zuruuci waajibatun weeye fil quuti waxa la quudayso faqad oo keliya inta la cuno baa zakada laga rabaa raashinka la cuno kal xindati sida qamadiga oo kale iyo wal urusi urusi bariiska iyo wal cadsi cadaska waaye cadas waa cadas baaba loo yaqaan hadda sooma waa taallaaye soomaha magaalada waaye wa zakaatu thimaari imaarta iyo miraha zakadoodu waajibatun weeye fi tamri timirta iyo wazabiib faqad waay taasina wata labadaa mirood keliya wey wa tatacalaqu zakaatu zakadu waxay ku tacaluqaysaa bilxabi xabadda iyo miraha idan idaa sambala marku sabuul bixiyo washtadda adkaado dee waa arta beeruhu markay baxaan oo sabuulka bixiyaan mirtuna adkaato sakadu waa waajibta wa bihimaari mirahana watatacalaqu zakaatu bihimaari miraha idaa badaa salaaxuhaa salaaxyadu markuu daahiro mirahaani wanaagsanaadaan kuwa midab kale midab yeeshaan guduud iyo boroborow iyo madow iyo waaye ama kuwa kalena sida kale laakine waajib ha noqoto zakadii laa tukhraju lama bixinayo waajibkii in la bixiyo hadda waajib maaha min kullin mid kasta oo minhaa taa ka mid a lama bixinaayo ilaa idaa balaqa nisaaba nisaab markuu gaaro mooyaane goormuu nisaabka gaarayaa bacda alqadci goyn dabadeed beerta hala gooy watajfiifi qallajin dabadeed watasfiyati saafiyeeli dabadeed miro intaasoo gal iyo qub iyo waxbayaalay leeyihin ha la gooyo geedaha laga soo jiro hala ha la saafi yeelo ha qallalaan ha la fiirsho inay nisaab dhan tahay markaasaa la rabaa wujuubkii hore waa wujuubkii koowaad inciqaad wujuub inqaad kana wujuub اkhraaj baa la bixintii wey marka waxaan waa ku waajibeen laakiin bixintii weli lama gaarin wey markii arrimahan la helo la qalajiyo la gooyo oo la saafi yeelo baa bixintu imaanaysa ee mirahaada geerihii miraha ka muuqday keen sakadii soo maaha weli weeye wa nisaabu kullin mid kasta nisaabkeed oo minhaa ka mid a khamsatu awsuqun waa shan ratirar oo saafiyatun saafi ah uma in suqiya haddii lagu walaabiyo bilaa tacabin dhib la-aan bkharash la-aan baa looga jeedaa kharash la-aan haddii lagu waraabiyo zukiyad waa la zakayn bilcushri toban meelood meel kaamilan xaalwi mirihii soo baxay toban meelood meelaa la bixinaya kharashna kuma gelin qofkaas kharash la-aan buu meesha ku waraabiye wa in suqyad haddii lagu waraabiyo bitacabin kharash iyo noog iyo daal waa maxay tacabku waa munaya kharash zukiyad waa la zakaynaya binisfi lcushri cushurkii barkiis bar baa lagu reeba toban meelood u qaybi meeshii tobnaad barkeed bix wain suqiyad haddii lagu waraabiyey wataas bitacabin zukiyad binisfi lcushri wa minhaa waxaa ka mid a zakooyinka zakaatulfidri wahiy waa zakada markii la soomay kabacdi la bixinayo ama bisha ramadaan dabadeed wahiya waajibatun bay ku tahay waajibay ku tahay calaa man qofkii malaka shay-an shay milkiyey yaa shaygaasoo zaa-idan ka dheeraada calaa ma-uunati isaga kharashkiisa iyo wa ma-uunati ciyaalihi ciyaalkiisa kharashkooda iyo wa mamaaliikihi addoommadiisa kharashkooda macnaha kharashka waxaa looga jeeda biilkooda leylata alciidi habeenka ciidda iyo wa yowma maalkiisa habeenka ciidda iyo maalinta maalintaas qofkii haysan nafaqadiisa wax ka badan isaga iyo caruurtiisa iyo addoommadiisa iyo waxa baa laga rabaa wayukhriju shaksu shaksigu wuxuu bixinayaa saacan hal saac can nafsihi naftiisa oo ka bixinayaa hal saac wasaacan saacna waa bixinayaa can kulli man qof dhammaanti yelzamuhu mu-anatu kharashkiisu biilkiisu ku waajibay oo min almuslimiina ah muslimiin baa laga bixiya zakadan qofkii kharashkiisu ku waajibay oo muslimiinta ka mid ah walow kaana radiican ilma naaska nuugayaba allah ka dhig oo yar caruurta yaryara waa laga bixinaya qof soomay keliya laga bixinaya hamooda wayakuunu saacu saacu wuxuu ahaanayaa min qaalibi quuta ahlilbaledi magaalada ehelkeeda quudkeeda kan qaalibka ah fii qaalibi sanati sanadka intiisii badnayd sanadka intiisii badnayd cunadii magaaladan laga cuni jiray baa raashinkaa lagu bixinaya wa qadruhu saaca qadarkiisu arbacu xafanaat wey waa afar xantoo afar sacab oo bikafeey muctadililkhilqati abuurkiisu midow dhexdhexaad yahay labadiisa sacab ah afar soo xaabin sacbada lagu soo xaabsho waana qof sacba yaryar maaha qof sacba waaweynna maaha qof abuurkiisu dhexdhexaad yahay sacbadiis afar jeer waaye wawanuhu wasankiisuna khamsatu ardaalin waa shan rodol iyo wathuluthun iyo thuluth oo biridli baqdaada magaalada baqdaad la yihahdo rodolkeeda ah والله سبحانه وتعالى أعلم آمين